gaarse horta waxay ka mid tahay meelaha caalamka lagu aqoonsan yahay inay qabto meelo loo dalxiiso waxaa jirta meel loo yaqaano herola community conservancy oo ku taalo dhinacan nijara sidoo kale waxaa jirta cora game reserve kala qaybiyo countigayna dhinacan balambala iyo weliba meru sidoo kale waxaa jirta bananey waterfall waa meel ay biyaha maarata far ay biyaha kasoo baxaan weligoodna ay go-in oo qayb iyadna dalxiis ah oo caalamkana laga yaqaano qeybaha ku dib waxaa jira gaarisa gudaheed waxaa jira meel geriga lagu xanaanay oo loo yaqaano gaarisa jiraab sanctuary intanoo qayba ku deorta waa meelaha loo dalxiiso gudaha magaalada laftirkeeda waxaa jirta meel loo yaqaano gaarisa county cultural center oo maarata lagu keediyo arrimaha ee dhaqanka iyo sugaanka qeybaha kudib markaan ka hadalno waa qeyba caalamka laga xuso inay yihiin meelaha dalxiiska lagu fartaago markay noqoto gaarisa abaara baahsan kaasata weliban gaarisa abaarahan siday u sameeyeen biniaadanka bay sidoo kale u sameeyeen duurjoogta hadda maxaa maalin kasta noolasoo waramaa duurjoogta ay ka mid yihiin gasida iyo geriga inay ku dhammaadaan ceelasha angegeen dooqadooda markay ay biyaha ka angegeen iyagoo biyo raadinayin bay ku dhacaan xoolihii way tabarbeeleen markay ku dhacaan ma u suurtagelayso inay maarata ay ka baxaan middan ayaa sababta inay dhintaan ugu yaraan waxaa la soo sheegahay yoonkiba ilaa saddex afar gesi inay ku dhex dhimato ceelaha ee biyaha ay ka angegeen sida oo kale waxaa jiraan geriga suna sidoo kale uu godal ku dhaco asoo biyo raadinay middan sidoo kale waxay saameyn kale ay keentay xoolaha iyo dadweynaha inay isku dhacaan biyihii gabaabsiga maxaase yeele biyo baa loo geeya dadweynaha waxaa loogu geeya maarata booyada ama dowladda u geyso ama iyugu ha shubtaan duurjoogta waxay soo raacayaan biyihii markay imaadaan dadweynihii iyo iyugu baa isku dhacaan hadda waxaa aad looga cabanhaya weliban oo dadka dhibhayo daanyeer daanyeerka wuxuu soo raacaya maadaama ay dhirtii angegtay biyo la waayey xaafadihii bay umaanhaya marka wuxuu la qabsanhaya cuntadii iyo waxay dadweynihii haasteen agagaarka weliban hadda waxaa aad looga soo cabanhaya dhinaca nijaara masalaani meelaha maarata sangailu marka dhibaatooyinka ugu weyn hadda abaarta keenta waxaa way xoolihii oo dhammaanayin duurjoogtii dadkii bulshadii oo dhammaanayso maarata wax dhinta hadda ma jiro biniaadanka laakiin xoolihii oo dhammaanayin iyo weliban isku dhaca badan baa imaaday ha duurjoogtii iyo dadweynihii baa biyaha isku dagaalayan kiisas badan baa hortana soo gaaraan duurjoogta maarata jidasha lagu dilo inta badanna waa ajal la ilaalin karo way wadadan lagu dhisa nuno ama meelaha tan nairobi gaarisa kudi waxay leeyihiin calaama tusini meelaha ay biniaadanka ka gooyaan wadada meelaha isguulka uu ilmahay ka gooyaan wadada meelaha xoolaha laga gooysiiyo way ku qoran tahay ama waa calaamo ay leedahay inta badan xoolaha ee duurjoogta iyo xoolaha kale ee markay socdaan hal meel bay ka gooyaan jidka inta badan meel kasta ma ka gooyaan ee nimanka wadada dhisayan baa calaameeyeen kadib markii ay ajal ku galaan marka waxau baaqayna darawalaha wixiiba ay ka furan waayeen oo haddii ajal laga furan waase ay noqonin inay aad u ilaaliyaan duurjoogta meelaha ay ku arkaan waddada inay ku dhufanin marka waxaa leenahay inay u turaan xoolaha haddii ay la kulmaan iyagoo jid gooynaya inay siiyaan fursad ay u istaagaan waa laba daqiiqad ama hal daqiiqad xoolaha uu ku gooyo jidka marka waxaa leenahay inay la ilaaliyo waa arrin dan noo wada eh markaa saasaan ugu baaqaya inay xoolaha la dilin